ku dhaaranayaa magaca ilaahay waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay inaan xilkayga u guto inaan xilkayga u guto si daacada si daacada oy danta dalka oo danta dalka dadka iyo diintuba ku jirto dalka danta iyo di- diinta iyo dalka oo ay ku jirto dhowrana shuruucda qaranka dhowrana shuruucda qaranka iyo tan jubbalandba iyo tan jubbaland wabilaahi towfiiq wabilaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullah guddoonka baarlamaanka xildhibaanada baarlamaanka dhammaan martida kale ee sharafta leh xildhibaanada federaalka iyo kuwa stateka martidaynala joogta oo camay ugu horeeyo waxaan idinku salaamayaa marka hore salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan ka bacdi waxaan rabaa inaan u mahadceliyo baarlamaanka dowladda jubbaland ee baarlamaankii saddexaad doorashada ay sameeyeen iyo codayntu siday u dhacday waxaan mar labaad u mahadcelinayaa saaxiibaday musharaxiintii i garab fadhiyey oo iyaguna natiijadana aqbalay si fiicanna hawshaasi ay noogu socoto